sharciga ku noqoshadiisa cutubka labaya tobnaad kuwanu waa qaynuunnada iyo xukunnada ay tahay inaad dhowrtaan oo aad ku dhex yeeshaan dalka rabbiga ilaahi awowyaashiin ahu uu idiin siinayo inaad hantidaan intaad dhulka ku nooshihiin oo dhan oo idinku hubaal waa inaad wada baabbi'isaan meelaha ee quruumaha aad hantiyi doontaan ilaahyadooda ugu adeegi jireen oo dhan meelahaas oo ah kuwa buuraha dhaadheer ku kor yaal iyo kuwa kuraha ku yaal iyo kuwa geed kastoo dheer oo doog ah ku hoos yaal oo waa inaad meelahooda allabariga dumisaan oo aad tiirarkoodana wada burburisaan oo aad geedahoodana asheeraahna gubtaan oo sanamyada xadhan oo ilaahyadoodana waa inaad jartaan oo magacyadoodana waa inaad meeshaas ka baabbi'isaan waa inaydaan rabbiga ilaahiinna ah saas ku samayn laakiinse meesha rabbiga ilaahiinna ahu uu qabiilooyinkiinna oo dhan ka dooranayo inuu magaciisa halkaas dhigo taasoo ah rugtiisa waa inaad doontaan oo halkaas waa inaad timaadaan oo waa inaad halkaas keentaan qurbaannadiinna la gubo iyo allabaryadiinna iyo iyo meel tobnaadyadiinna iyo qurbaanka aad gacanta sare ugu qaaddaan iyo waxyaalaha aad nidartaan iyo qurbaannada aad ikhtiyaarka u bixisaan iyo cunadyada lo'diinna iyo adhigiinna oo waxyaalahaas waa inaad halkaas ku cuntaan rabbiga ilaahiinna ah hortiisa oo wax alla wixii aad gacanta ku qabataan oo uu rabbigu ilaahiinna uhu idinku barakeeyey waa inaad ku faraxdaan idinka iyo reerihiinnuba oo waa inaydaan samayn waxyaalaha aynu maanta halkan ku samaynayno oo dhan kuwaas oo ah waxa nin walba la quman waayo idinku weli ma aydan gaadhin nasashada iyo dhaqalka uu rabbigu ilaahiinna ahu idin siinayo laakiinse markaad webi urdun ka gudubtaan oo aad degtaan dalka rabbiga ilaahiinna ahu idin dhaxal siinayo oo uu idinka nasiyo cadaawayaashiinna idinku wareegsan oo dhan si aad ammaan ugu degganaataan dee markaas meesha rabbiga ilaahiinna ahu wuu u dooranayo in magaciisu ku jiro waa inaad wada keentaan wixii aan idinku amrayo oo dhan kuwaas oo ah qurbaannadiinna la guba iyo allabaryadiinna iyo meeltubnaadyadiinna iyo qurbaanka aad gacanta sare ugu qaadaan ee wax walba oo wanaagsan oo aad rabbiga u nidirtaan oo rabbiga ilaahiinna ah hortiisa waa inaad ku faraxdaan idinka iyo wiilashiinna iyo gabdhihiinna iyo addoommadiinna lab iyo addoommihiinna dhadig iyo karree laawe oo ku jira irdihiinna maxaa yeelay isagu idinlama laha qayb iyo dhaxaltoona digtoonaada oo qurbaannadiinna la gubo ha ku bixinina meel alla meeshii aad aragtaanba laakiinse qurbaannadiinna la gubo waa inaad ku bixisaan meesha rabbigu ka dhex dooranayo qabiilooyinkiinna middood oo halkaas waa inaad ku wada yeeshaan waxaan idinku amrayo oo dhan laakiinse waa idiin bannaan tahay inaad wax qalataan oo aad irdihiinna gudahooda hilib ku cuntaan in alla intii naftiinnu doonayso sida ay tahay barakadii uu rabbiga ilaahiinna uu idin siiyey oo qofkii daahir ah iyo qofkii aan daahir ahaynuba way u cuni karaan sida cawsh iyo deerada loo cuno laakiinse waa inaydaan dhiigga cunin waxaadse dhulka ugu daadisaan sida biyo oo kale laakiin idinma bannaana inaad irdihiinna gudahooda ku cuntaan meeltobnaadka haluudhkiinna ama kan qamrigiinna ama kan saliiddiinna ama curadyada lo'diinna iyo adhigiinna ama wax alla wixii aad nidirtaan amase qurbaannada aad ikhtiyaarkiinna u bixisaan amase qurbaanka aad gacanta sare ugu qaadaan laakiinse iyaga waa inaad ku cuntaan rabbiga ilaahiinna hortiisa taasoo ah meesha rabbiga ilaahiinna uu dooranayo midkiin kasta iyo wiilkiisa iyo gabadhiisa iyo addoonkiisa iyo addoontiisa iyo karreen laawi oo irdihiisa ku jira meeshaas ha ku cuneen oo idinkoo rabbiga hor jooga waa inaad ku faraxdaan wax alla wixii aad gacanta ku qabataanba haddaba digtoonaada oo reer laawi haddayriniina in alle intaad dalkiinna ku nooshihiin oo dhan markii rabbiga ilaahiinna uu soodintiinna u ballaadhiyo siduu idiin ballanqaaday oo aad tidhaahdaan waxaannu doonaynaa inaan hilib cunno sababtoo ah nafsaddiinna oo doonaysa inay hilib cunto markaas way idiin bannaan tahay inaad hilib cuntaan in alla inta nafsaddiinnu doonayso haddii meesha rabbiga ilaahiinna uu u dooranayo inuu magaciisa dhigo ay idinka fog tahay markaas waa inaad lo'diinna yaa adhigiinna uu rabbigu idin siiyey wax uga qalataan sida aan idinku amray oo waa inaad irdihiinna gudahooda ku cuntaan in allah inta nafsaddiinnu doonayso oo waxaad iyagu u cuntaan sida loo cuno cawsha iyo deerada oo qofkii daahir ah iyo qofkii aan daahir ahaynuba isku si ha u cuneen laakiinse waxaa keliyuhoo aad hubsataan inaydan dhiigga cunin waayo dhiiggu waa nolosha haddaba waa inaydaan cunin hilibka noloshiisu la jirto waa inaydaan dhiigga cunin waxaase dhulka ugu daadisaan sida biyo oo kale waa inaydaan cunin si aad u nabdoonaataan idinka iyo carruurtiinna idinka dambaysaa markaad yeeshaan waxa ku quman rabbiga hortiisa laakiinse waxyaalihiinna quduuska ah oo aad haysataan iyo waxyaalihii aad midartaanba waa inaad qaadaan oo aad geysaan meesha rabbigu dooranayo oo waa inaad qurbaanadiinna la gubo hilibka iyo dhiiggaba ku kor bixisaan meesha allabariga oo rabbiga ilaahiinna ah oo allabarigiinna dhiiggiisana waa in lagu shubo meesha allabariga oo rabbiga ilaahiinna ah hilibkase waa inaad cuntaan dhowra oo dhegaysta erayadan aan idinku amrayo oo dhan si aad idinkiyo carruurtiinna idinka dambaysaba weligiin u nabdoonaataan markaad yeeshaan waxa wanaagsan oo ku quman rabbiga ilaahiinna ah hortiisa markii rabbiga ilaahiinna uu hortiinna ka wada gooyo quruumaha aad ugu socotaan inaad hantidaan oo aad hantidaan oo aad dalkooda iska degtaan digtoonaada yaan dabin laydinku qabsan si aad iyaga u raacdaan markii iyaga hortiinna laga baabi'iyo kadib oo ha haybsanina ilaahyadooda oo ha odhanina war quruumahanu sidee bay ugu adeegaan ilaahyadooda annana sidaas oo kalaannu yeelaynaaye waa inaydaan rabbiga ilaahiinna ah saas ku samayn maxaa yeelay wax kasta oo rabbiga karaahsado oo uu nacab yahay ayay iyagu ilaahyadoodu ku sameeyaan oo xataa wiilashooda iyo gabdhahooda bay u gubaan ilaahyadooda oo wax alla wixii aan idinku amrayo waa inaad dhowrtaan oo yeeshaan waxna ha ku darina waxna ha ka dhimina